assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus waxaad naga dhegaysanaysaan xarumaheenna andalus iyo internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa jadwalkeennii galabnimo maantana waa galab jamco ah adahan oo kale waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugayseen ee sahanka dhaqaalaha waxaana u diyaar ah oo aan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen cabdifitaax abow muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas cabdi fitaax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanoo wanaagsan ikhiyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan kuu soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andaluus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa halka ay gaarsiisan yihiin taxadiyaadka hay-adaha gaaladu ay ku hayaan beeraha iyo beeralayda soomaaliyeed maxay tahay sababta ay sidan oo dhammi hay-adaha gaaladu ay ugu bartilmaameedsadaan beeraha soomaaliya macluumaad arrimahaasi ku aadan ayaa toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha kaga bagan doontaan waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ay ku leedahay wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag beeruhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadaha soomaalida oo dhulkeeda boqolkiiba lixdan iyo shan yahay dhul beerashada kuwacan dadkeeduna boqolkiiba toddobaatan ay dhallinyaro yihiin ayaan haddana laga faa'iidaysan khayraadkaasi mana dhicin in la beero dhulkaasi oo dadkiisuna ay beerahooda ku baahi beelaan waxyaabaha la quuto ee waddankanna boqolkiiba sagaashan waxay noqdeen wax dibadda laga soo dhoofiyo sababaha soomaaliya tobannaankii sano ee lasoo dhaafay ay safka hore uga jirtay liiska dalalka ugu saboolsan adduunka marka laga soo tago dhagaraha muuqda iyo kuwa dahasoonee cadowgu u maleegaya ummaddan waxaa kaloo ka mid ah wax soo saar la'aanta dhanka beeraha iyo beerashadii oo gebi ahaanba laga wecday wixii ka horreeyey dowladnimada calmaaniyadda ku dhisan soomaaliya looma soo dhoofin jirin wax la quuto iyo wax la cabo waxay ahayd waddanka ugu hodansan afrika magacyadii hore ee soomaalida loo aqoon jirayna waxaa ka mid ah shacab xoolo badan
carabta abaar ay ku dhufatay soomaaliya culimmadii joogtay waxay fadwoodeen sekada in la siiyo walaalaheen carabta soomaaliya xilligaas waxay ahayd buuri dhul green oo barwaaqo soorana oo geleydu ay baxayso oo qaruhu baxayo oo babaygu baxayo oo xooluhu ay barwaaqo sooran yihiin qofka soomaaliyeed neefka intuu qasho oo beerka bes kala baxo tuurahayo carabtuna gaajo ubaabaysa xaraki ubaabaysa culimmada soomaaliyeed markaas waxay fadwoodeen walaalaheenna carabta sekada in la siiyo somaantana soomaaliya halkanay taaganta carabta marka soomaaliya dal noocaasa waa ma ahayn soomaalida sida ay maanta yihiin waxay ahaayeen dad ladan oo beerahooda iyo xoolahooda ku filnaaday waxay ahaayeen kuwo kaalmo u diri jiray walaalahooda muslimiinta ee ku dhaqan waddamada islaamka ee dhibaatada laga soo sheego meelihii ay soomaalidu caawin jirtay waxaa ka mid ah gobolka loo yaqaano xijaas ee sacuudiga iyo guud ahaanba waddamada khaliijka ee maanta dhaqaalahoodii ku baabi'inaya ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana arrinkaa in badan ka hadlay mu'ariqiinta iyo culimmada dalalkaasi
الصومال قبل مئة سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا قبل 100 سنة
boqol sano ka hor soomaaliya waxay ahayd waddanka ugu hodansan afrika xilligaas soomaalidu waxay sadaqa u diri jireen dhulka jasiiradda carabta mar ay abaar dhacday wax la cunana laga waayey magaalada madiina dadka soomaaliyeed ayaa badbaadiyey reer madiina waxaan hayay liis dad soomaaliyeed oo xilligaasi dahab ugu daaqay dadka reer madiina waxaana ku qoran ganacsatada soomaaliyeed oo intaa iyo intaa oo dahab ah intaa iyo intaas oo ari ah intaa iyo intaas oo raashin ah ugu daqay dadka reer madiina intaa oo dhammina waxay ka yimaadeen soomaaliya maantana soomaaliya ayaa dhibaataysan وكذا وكذا وكذا من الطعام كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة واليوم الصومال تحتاج tan iyo wixii ka dambeeyey nidaamka dowladnimada ee soomaaliya waxaa si muuqda iyo si dahsoonba u socday qorshayaal lagu xagaldaacinayo isku filnaantii ay ku jireen dadka soomaaliyeed waxaana lagu soo qaaday dagaal dhan waliba ah ilaa wax waliba oo waddankan ku saabsan ay gacanta u galeen gaalada meelaha uu sida ba'an cadowgu u naafeeyey waxaa ka mid ah dhanka wax soo saarka beeraha isagoo adeegsanaya hay-adaha huwan magacyada beenta ah sida barnaamijka cunnada adduunka ee w f b iyo hay-adda u s aid oo maraykanka laga leeyahay hay-adahan waxyaabaha loo unkay waxaa ka mid ah gaajaysiinta dadka iyo in loo garbaduubo gacmo horsiga dhabarkana laga jibiyo dhaqaalahooda waxyaabaha wiiqay awoodda beeralayda soomaaliyeed waxaa ka mid ah in markii ay dalagyadu soo go'aan lagu soo aadiyo raashin qaybinta hay-adaha gaalada ee sida bilaashka ah lagu bixinayo si qiimaha dalagyada ee suuqyada uu aad hoos ugu dhaco taasi oo niyad jab iyo inuusan waxdamba beeran ku keenaysa qofka beeralayda ah oo gebi ahaanba ka quusanaya waxbeerashada sababtoo ah beeraha laga soo bilaabo carragedinta oo cagaf-cagaf loo adeegsado beeridda abuurka falidda ilaa dalagga uu soo go'o qarash ayaa ku soconaya qofka beeralayda ah oo ay u sii dheer tahay waraabka oo shidaal ah markuu qofka intaa oo dhaqaale ah uu quro ayaa haddana waxaa dhacaysa in wixii uu soo saaray qiimi ahaan aan ka badnayn lacagtii bilowgii hore beerta lagu qarashgareeyey taana waxaa ka dhalanaysa in qofka uu ka niyad jabo beerashada taa iyaduna waxaa ka sii dhalanaysa in wax soo saarkii waddanka sannadba sannadka ka dambeeya uu hoos u sii dhaco oo maalinba ay qolo beerashada ka tagto ilaa la soo gaaray maanta oo boqolkiiba sagaashan waxyaabaha ay dadka quutaan laga soo dhoofiyo dibadda neehow dhibaato badan bay nagu hayaan waayo wixii annagu markaan si dhibla ku abuurno tusaale ee abuurka markii aad kow beerta samaynaysa makiinad waa lacag aad gelinayso markaad makiinadii geliso lacag aad ku fasho haddana abuurkii waa lacag haddana falkii saddex jeer in la falo waay shaqaalihii waa lacag wixii oo dhan markaad geliso haddana dadka fiiqaya oo haddana shukulaya oo haddana shubaya waa lacag qalab lama hayo waxaa lagu waraabayaa shidaal iyo matoor intaas oo dhan markay ku soo maraan oo wixii aad soo xarayso waxaa laguu soo aadinayaa caawimaad hay-ada ay keeneen oo suuqa la soo gelinaya waxa alla waxaad soo saartay dhulkay gelayaan xataa kama helaysid lafahaagii adiga kharashkii kaa galay oo makiinadii iyo shidaalkii iyo shaqaalihii beertii kama helaysid marka dadka inay mooraal jabaan oo maaragtay iska daayaan inay wax tabcadaan waxyaabaha sabab u ah hay-adaha ay samaynayaan dhibaatooyinka hay-adaha ay u geysteen beeralayda kuma koobna inay becshar ku sameeyeen dalagyada oo keliya ee sidoo kale waxay meesha ka saareen abuurkii soomaalida ee abka soo gaareenka ahaa waxayna ku beddeleen abuur waxa ka dhasha tayo ahaan aad uga hooseeya midkii hore sidaba ay sheegayaan beeralayda soomaaliyeed
wax ugu daran oo ku dhasha guushiga kasii dhasha oo qayb ka mid ah hay-adu dhibaatooyinka waddanka u geystana waxaa jira abuuro anagaan haysanay oo asal ah oo soomaalidu ay lahayd oo soomaalida lagu yiqiina abuurkaas soomaalida mid waddanku leeya ahaa waa beere mar allaal markii kuu soo go-o fasal ee abuurkaas aada hesho ama dalagii aada hesho dalaga miraha weli kusii dhex jiro mirahaas laba qeyba inta loo saaraa qeybna ayada waa la cuni jiray qeybna fasalka soo socda si aad u beerataa la keedin jira hadda hay-adaa yimid beeraleya loo tagaa waxaa laleeya abuuraa la idin siinaa abuurkaas beeraleyda la siinaayo waa abuur laga keenay tusaale ahaan kenya maxa wadamo dibadda un laga keena isaga israa'iil kuwa la keenaa jira oo kambani waaweyn oo yuhuuddu ay leedahay soo saaran waxaa la sameynaa marka abuurka marka la keeno abuurku qaabka u samaysan yahay ayaa wuxuu yahay hadda waa beerane markaad beerto si fiican oon cadina kugu soo baxaa laakiin tusaalehaan qara markaad beerto qarahaas mirtiis qara aada u macaana kuu soo baxa laakiin mirtiisa dib intuu beerto kuma soo dhalanayso qoyskan beeraleyda marka waa loo tagaa waxaa la leeyahay abuuradan la insiina abuur saddex sano ku filan la sinaa qofkan saddexdaas sano abuurkan oo baakad ku jira u isticmaala fasalkan kii waa ka baxayay abuurkan haddana yimid abuurkaas kale markuu yimaado waxaa la yidhaahdaa wuxuu sameynaa waa iska tuuraa baakadkan mid ku jiro haddana beeraya meesha waxaa ka dhalatay saddex sano qofku markuu saasay ku socdaan abuurkii hore ee soomaalidu laheyd ee la keedin jiray waa dhamaad horta waa bax automatic waxaa yimid abuur anaga aanan lahayn meel uu ka mid aanan la garanaynin hadhowtina aad ku qasban tahay haddii uu kan kaa dhamaado inaad dibadda aad ee dibadda aad kasoo iibsato kuwaalatina aanan ku gaaraynin kii hore soomaalida waxyaabaha marka dadka lagu soo jiito waxaa kamid ah abuurkan maadaama aan dib daba loo beerin markan koowaad aad beerta si aan caadina kugu soo baxaa meesha kan soomaalida kasoo saari jirtay tusaalahaan hectarkii kun kiilo kan waxaa laga yaabaa laba kun inaad kasoo saarto laakiin caqabaddu maxay tahay hadhowta abuurkiisa waxaa u baahan tahay inaad laabato dibadda aad aado marka qofkan beeraleyda ah marka uu saddex sano oo isku xigto uusan abuurkiisa hore uusa kaydin oo abuur dowladdan hay-adu ay siinaysa waxay noqonaysaa kii hore aad olin la waayaba fasal kastana saas lagu sii wado
hagardaamooyinka hay-adaha gaalada xitaa waxaa qiray kuwa gaaladaayuunkeenna meelmarinta shirqoolladooda mid ka mid ah wasiirada maamulada dhulka soomaalida ee riddada ah ayaa sheegay in hay-adaha marka laga soo tago xilliga ay ku soo aadiyaan raashin qaybinta xitaa raashinka ay qaybinayaan uu yahay mid dhacay oo halis ku ah caafimaadka dadka waxaad ogtihiin hay-adda w f inay wakhtigaa iyadna ku soo beegto inay raashin dibadda inoo keento raashinkaasna waa gel iyo hadhoodh weliba wakhti hore meelaha qaarkood la dhigo kayd yaallay oo caafimaadaantiisana runtii dee aan inta badan loo bogin caqabadan hortaagan shacabka in wax la soo baxaan bay kow ka tahay sanadkii hore hadduu qofku wax soo saaray uu suuq u waayay sanadka labaad kuma noqonaya in wax soo saaro
ganacsatada soomaaliyeed oo fahmay dhagaraha hay-adaha gaalada ayaa ka hadlay sababta ay gaalada raashin qaybinta ugu soo aadiyaan xilliyada ay soo go'aan beeraha waddanka
hay-adaha w f du intay cabaaru amba xoolahaynu kala goon yihiin ma keenaan waxaa la keenaa marka xoolahaynu soo go'aan ee dadku ka macaash lahaayeen ayaa goodaamanaya ina lagu jabinaayo si malaha dadku wax soo saarka ugu niya jabaan malaha siyaasad baa ku jirta waa inaada garaasa laakiin ninkii ku soo tabcay sanadkana beerta qodayay maalintuu siini way iibgee wax kala laga dulkaala waa macaawino waa mashaakilki
kaalmada ay bixiyaan hay-adaha gaalada dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha ah ayay ummaduhu u geystaan kuwaasi oo ciribtooda aan la mahadin doonin aqoon-yahan ashkir sheekh axmed ayaanu weydiinnay inuu wax nooga sheego qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi dhibaatada dhaqaale oo ay leedahay waxaa loogu yeero almusaacadaat alghidaa'iya aad bay u fara badan yihin waxaa ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ay leedahay waxaa loogu yeero almusaacadaat alghidaa'iya oo gaaladu ay bixiyaan taraajuc alintaajiya alziraaciya almaxalliya in wax soo saarkii gudaha dalka ou aad hoos ugu dhacayo sida haddaba dhacday raashinka la bixihaayo maadaama uu yahay raashin liita oo sumaysan inuu xanuunno sababo almusaacadatu alghidaa'iya faqri ayuu leeyahay sidaas darteed waxaad arkaysaa soomaalidii oo isdullaynaya markii la yidhaahdo musaacadaat khidaa'iya ameel hebel laga bixinaa qaararaa la bixinaa waxaad arkaysaa in loo tartamaayo oo buushaan amba buushash la dhisaayo calallo lagu dhisaayo oo qofkii lagu sawiraayo laga yaabo qofka inuu yahay qof dhaqaala hayste oo dukaankiisa soo xiray qof maalin hoyo karay qof dhulbeerad webiga saaran lahaa qof wax qabsan karay ayaa isliidaya wuxuu isu sawiraa oo gaaladii isaga dhigaa wax liita oo ayaga u baahan oo ayaga kaalmo uga baahan oo iska dhiga marka faqriga iyo rabshadaha musaacadaadkaas khidaa'iga ahaa leh sida uu leeyahay graham hancock kitaabkiisa saadat alfaqri wuxuu uga jawaabaa su-aal uu isweydiiyey oo ah hal ilmusaacadaat alghidaa'iya taxulu alfaqra maxnaha musaacadaadka khidaa'iga ah ama faqri midda ma xalliyaan jawaabtii oo fudud wuxuu leeyahay oo sida macluumkaana ah maya ayuu leeyahy ma xalliyaan musaacadaadkaasoo faqri ma xalliyaan bal faqrigay keenaan oo waxaad ku weynaysaa wax kasta ood la heeday haddii ay tahay karti haddii ay tahay dhul la beerto haddii ay tahay wax la qabsado oo dhan ayaad ku weynaysaa kadibna adiga ayaa lagugu qabsanaa ma jirto cid wax ku bixinaysa bilaash gaar ahaan gaalada bilaash wax kuma bixinaayaan oo muslimiinta bilaash waxuma siinaayaan wax ka weyn ayay uga beddelanayaan ame waxay uga dhigaayaan qofkii wax looga celiyo inuusan wax qabsan oo mar waliba looga taliyo sidoo kale aqoon-yahanku waxa uu ka hadlay sababaha loo bixiyo macaawinooyinka wuxuuna sheegay inay ka mid tahay in dadka la quudinayo hoggaankooda la hayo musaacadaadkaas khidaa'iga marka asbaabta loo bixinaya way badan tahay waa marka khadiica tadmanu baqaa'aka taxta asaydara xataa laa tanfaka abadan min salaasil alhaymana mar kasta in lagu taliyo ee wax waliba aad uga amar qaadato cidda wax ku siisa man malaka quutaka malaka qaraarag marka gaaladu bilaash wax kuma bixinayaan oo waa nuucaas dhaqaalaha soomaaliya waxyaabaadka ku tiirsan yahay waxaa ugu weyn beeraha waxaan haysanaa marka dhulbeereed aad u ballaaran iyo laba webi dhulbeereedka soomaaliya rabbi noogu deeqay wuxuu gaaraa siddeed dhibic shan milyuun oo hegtar inta laga beertana aaday u yartaa nisba ahaan dhulbeereedka soomaaliya waxaa la soo bilaabay oo si ballaaran wax loo beertay oo muuqda kun sagaal boqol lixdaiyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol siddeetaiyo shantii nisbada ee dhulkaas laga beeranayay waxay gaaraysay boqolkiiba hal wixii ka dambeeyey hoosay u sii socotay ilaa ay hadda la sheego inta la beero inay tahay boqolkiiba dhibic labaataiyo shan tusaale webiga jubba iyo dhulbeereedka saaran oo laga soo bilaabo doolow ilaa goobweyn lagama faa'iidaysto sida badan geeda ayaa ka baxa dhulbeereedkii oo howd ayuu isu bedela dhulbeereedkii webiga saarnaa webigiina biyaha wuxuu ku shubaa badda ayuu ku shubaa oo biyo aad u ballaaran oo aad u badan ayuu badda ku shubaa marka dhulbeereedka iyo webiga isi saaran waa nicmo ilaahi subxaana wa tacala uuna siiyey webi baa xadiisu tahay ama ballaciisu yahay laba boqoloo mitir taqriiban hoosna u qodan shan iyo toban mitir wax ka badan kama faa'iidaysanno oo waxay ka dhigan tahay anankoon webina haysan dhulbeereedna haysan webiga shabeelle oo aadka u dheer ayaa lamida oo asigana lagama faa'iidaysto oo dhulbeereedkaas iyo webigaas saaran lagama faa'iidaysto sida badan afgooy iyo jannaale inta u dhexaysa haddii laga reebo iyo meelo yaryaroo kaleeto dadkii waxay ku dagmeen in ay shisheeye wax ka sugaan ayagoo haddana qaniya waa musaacadaad musayafa oon jacayl wax lagugu siinayn bal wax lagaga beddelanaayo ka weyn waxa lagu siinaayo addoon ayaad u noqonaysaa gaalada ahamiyadda ay leedahay ziraacadana waa la yaqaanaa oo hadda wax qarsoon maahan wax badanaa laga hadlaa gaabis weyn ayaa ka jira marka beerashada gaabiskaasna iskama imaan wuxuu ku yimid dagaal naga dhan ah oo qorshaysan ayuu ku yimid hubka duulaan maskaxeedka naloo adeegsado waxaa ka mid ah kow silaaxul inxiraaf walibcaadi can iddiin oo diintii dadka ay ka dheereeyaan labo silaaxu tafriqa dadka inay haddana kala geeyaan farriq tasubsay u dhacdo saddex silaaxul inqilaabaat wa cadam alistiqraar afar silaaxu alfaqri waalradiila dadka beeralayda ah markay beertaan dalagyada kala duwan ee rabbi noogu deeqaa soomaaliya caanka ay ku tahay gaaladu waxay keenaysaa markaas raashin dhacay oo liita oo muddo baqaaro lagu soo haayay markaa ninkii beeralayda ahaay oo ay u soo go'ay dalaggii qarashow geliyey oo abuur hadday tahay haddii falow tahay qarash makiinaa laga rabaa daynuu rabaa inuu iska xalliyo waxyaabaad kaluu rabaa inuu ku soo beddesho marka suuqii ayaa waxaa soo galay galleyow tabcaday tusaale ahaan galley kaleo waxaa la soo geliyey la leeyahay waa mucaawino ama waa musaacadaad khidaa'i la leeyahay musaacadaadkaas khidaa'iga marka waxa loogu yeero suuqa la soo geliyey waxay dhulka la gelayaan cid kasta ee beera u soo go'day ee rabta inay ka faa'iidaysato dadkina taas iyo tantii raqiis ay aadayaan tanaa fiican tana xun miisaanku ma ah raashin raqiis ah oo ku jira suuqi kaadu suuq yeelan maayo ninka beeralayda ah wuxuu ku qasban yahay in uusan mar kale wax beerin waayo hadduu mar iyo labo dhibaatooyinkaas haddii uu la kulmo waxaa imaanayso inuu faa'iida la'aan u arko in wax la beerto marka dadki waxay noqotay inay gacmaha iskor saartaan iska dhaafaan safka dhinacooda ay ka soo galaan musaacadaadka khidaa'iga ay wax ka sugaan oo qayb ay ka noqdaan dadka wax la siinaayo dadkii lahaa hantida maguurtada ah beeraha webiga saaran marka soomaalidu hadday beerata marka si saxa dhulkeeda ay wacyigeeda soo celiso oo ay fikirto soomaaliya intay xalliso baahideeda oo xallisato ayay waxay kaydsan kartaa raashin badan oo waxay ku deeqi kartaa muslimiinta kaleeto raashin oo waxay noqon karaan soomaalidu dad biri u nool haddii ilaahay ma qadaro ay noqoto marka fasalkan fasalka xiga abaar uu noqdo oo ka ku xiga abaar uu noqdo ma jirtaan u malaynaa cid kaydkeeda ku fakayso gaaladu marka waxay keenayaan naxariis ma keenayaane waxay nugu fulinayaan afkaar u qoran oo gumaysi ah oo addoonsi ah marka dambo muddas marka sida lagu siinaayo oo noocaasad noqonaysaa marka caqligiyaa maqan caqligiaan shaqaynayn afrikaanku waxay ku tiirsan yihiin kaalmada la siiyo oo muddo dheer la soo siinaya marka musaacadaadkaas khidaa'iga ah ee ay qabatimeen oo ka nawcin min al idmaan xaalkoodu waa sidaas oo cajsigaas iyo tabaciyadaas oo tawiilatulamadka ay ku jiraan marka musaacadaadka khidaa'iga waa addaad lagu boobo ummadaha lagu addoonsado lagu dumiyo dowladaha lagu dhiso dadka ma arkinoo u adeega gaalada ayaa lagu dhisaa oo calal usti iyo macaawisleydii gaaladii wixyaa lagu sameeya murtadiintii waxaa waaye musaacadaada la siinaa nimankan adarkayso gaalada oo la dagaalama mujaahidiinta rabshado ayaa lagu abuuraa khulaasat alqowl waa in la fahmaa dhagaraha musaacadaadka khidaa'iga oo aadka u faraha weyn dadka wacyigiisu waa inuu soo laabtaa ay wax qabsadaan dadku ay xoroobaan si dadka soomaaliyeed loogala dagaalamo wax soo saarka dhanka beeraha gaaladana loo jeclaysiiyo hay-adaha gaalada ee waddanka jooga waxay hadda dalka ka wadaan in dadka ka soo barakaca abaaraha ee yimaada xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinka ay siiyaan lacago kaash ah oo moobeelada loogu tuuro taana waxay keentay in xitaa beeralaydii aaranka joogtay ay u soo hayaamaan magaalooyinka oo xeryaha qaxootiga isku shubaan si loo siiyo sandareertadaasi yar horta hay-adaha inta badan waxaa faangareeya dowlado caalami ah adduunkani dowlad rabta dowlad kale inay hormarto ma jirto weliba soomaaliya kuma sii jirto soomaaliya caqabada anagaan hadda isku hayno in ka badan caalamkan ugu haaya in ka badan caalamkan ugu haaya wax kale iska dhaafa soomaaliya wadamada islaamka qeybo ka mida ma ogola inay hormarto sababta waxaa waaye istaraatiijiyad ahaan anaga meeshaan ku naalno resourciga anagaan haysano wadan cimiladaan haysto ama hadda an waxaan aaminsanaan dhihi kara africa wadan uga fiican soomaaliya beeraha ma jiro laakiin maalinna lama ogola inaa hormarto marka hay-adahan cidda fangareysa waa dowlado kale oo caalami ah dowladahaas marka maalinna ma rabaan baadu inaa hormarto dadka gacanta waa dadka ku dilaya adiga marka cadowgaagu maxaa la yihahdaa maalinna inuu horumar adiga ku gaarsiiyo kama fikirayo siyaabo kala duwanna waa loo dagaalamaa hadda anaga dhallinyaradii nagala dagaalamay beeraleydii nagala dagaalamay haddii aad dhan kala aadana ama nolosha ana hadda waxaan ka hadlayna waa bermugt nolosha siyaabo kala duwana noola dagaalay ma aqaano hay-adaha qaar dhibaatooyinka soomaaliya ay ku hayaan wadan adduunka lagu hayo inuu jiro uma malinayo burburka hay-adaha ay u geysteen beeraleyda soomaaliyadana ma jiraan wax u geysta dhibka ugu weyn ee beeraleyda maanta haysato mid hay-adu keenta waa laba qodobba u saameeyaan waa qodobe dadkii miyiga inta badan ayuu kusoo barbaaray beeraha kusoo dhex karay oo dhallinyarada ahaa hay-adu hadda waxay sameyn oo u tagayaan waxaa la leeyahay tusaalehaan qoys lix qof ka kooban la tagaa waxaa lasoo wareysanaa baahiyihiina dhadha waxyaaba badan lasoo weydiinaa kadib waxaa la sameynaa qoyska oo lix qof ka kooban ayaa laba qof laga qoraa tusaale laba qof oo misideetan doolar noqona laba qof oo misideetan doolar ah oo beer ka shaqaysanaya oo fasal ku xisaabtamaya oo degan jowhar banaankeeda tusaale ahaan ama balcad baadiyaheeda ama afgoy baadiyaheeda ama baydha baadiyaheeda oo sanadkas masaga soo saari jira ayaa waxaa laleeyahay misideetan doolar ladinsiiya waa boqol lixdan doolar waxay helayaan boqol iyo lixdan doolar ayaa qoyskaasu helaa bil kasta oo qarashna maxaa la yidhahda uusan meel uga bixin expensi male beer iyo rifaadkeed male iyo howlaheed gurigiisas iska joog ama ha shaqeeya ama yuusan shaqeyn wixiisuu qaadana maxaa dhaca marka waxaa ka dhashay in mashaariic waali ah oo hay-adu ay baxshaan intay yimaadaan oo wadanka saas lagu qaybsho dhallinyaradii iyo dadkii maxaala beeraha ka shaqeynaya gebigood ay soo wada baxaan hadda wax kaa magaalada ku yaal ad aragta dadkaas bilaashuma joogaan dad maxaa way dhaqaala la siiyo
xeryaha barakacyaasha ee ka owdan magaalooyinka waaweyn ee dalka ka sokow in dadka ku jira ay seejiyeen kartida iyo karaamada haddana dhibaatooyin kale ayay ummadda ku soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay fisqi iyo fasaad lagu dhex baahiyo bulshada soomaaliyeed
xumaanah ka dhalatay fuxsh oo qofka ninkan dhallinyarada ah ee shaqo u bartay ee gurigiis lagu bilayo ee jooga isago enerji badan aa gala enerjigaas waa inuu isticmaalo si khaldan u isticmaala amni daraa ka dhalatay xumaan badanoo waxaa jirta haddaan bablig u sheegi karin oo subxaan allah wax kaamamka ka jira ma aamini kartid dadkaas marka waa dad shaqo lahaa ayagu beeraleyda u shaqaynayay ama ayagu shaqaysanayay lacagaa la siiyaa intuu joogaa meesha waxaa ka dhalatay wax soo saarka wadanka in hoos u dhaco waxaa ka dhalatay meeshii cuuryaamin dhallinyarada lagu sameynayo
haddaba maxay tahay sababta sidan oo dhammi hay-adaha gaalada ay dadka soomaaliyeed ugala dagaalamaan dhanka wax soo saarka doctor maxamed sakiir oo ka mid ah culimmada masaarida ayaa sheegay in marka la doonayo in waddan la burburiyo marka hore lagala dagaalamo dhanka wax soo saarka beeraha horeyna arrintan loogu sameeyey waddamo ay masarba ka mid tahay oo laga leexiyey masaarkii beerashada waxyaabaha manfac leh ee keedsiga gala loona jiheeyey beerashada waxyaabaha fawaakihda ee aan keedka gelin
لذا لما يراد تدمير بلد بيحارب زراعيا والذي ينظر إلى حرب مصر الزراعية marka la doonayo in dal la burburiyo waxaa lagala dagaalamaa beeraha markaad eegto dagaalka beeraha ee masar waxaan aragnay in dunidu ay u soo kala hormaraysay iibsashada suufka gaar ahaan wakhtigii ugu dambeeyey sidoo kale waxaa jiray qasabka sokorta laga sameeyo oo meesha laga saaray laguna bedelay staroberi staroberiga waa wax la shiito oo cabitaan laga dhigto qaabkaasna waa habab ka mid ah hababka wax lagu burburiyo
ويزرعوا مكانه فراولة والناس فرحانة بقى فراولة في الخلاط ده نوع من التدمير
سل الليل والإصباح والطير شادي تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى